عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد تهجدك ama qiyaamka habeennimo iyo salaada habeennimo kitaabkeedii weeye oo adugu bal waxaa inoo bilaabmaya halkan guud ahaan nawaafishii iyo ama xataa rawaatibtii iyo duxadii iyo salaadii habeennimo iyo umuuro ayuu sheekhu raximahullahu tacaala istabagelin doonaa waxaanu imaka inoogu soo horreysiiya tahajudkii laftiga tahajudna kolley waxay luqada soo naqliyeen alhujuud annowm inuu yahay hujuudku wahajada yahjudu hujuudan bimacnaa naama yanaamu nowman unoo waa seexasho waa marka uu hulaasiga yahay ee markan imika tafacul lagaba cabirana tahajudku wuxuu noqonayaa waa tarku lhujuud waa hurdadii oo laga tago looga tago salaad loo kacay bal taas baa laydhaa tahajudku markaa taas buu noqonayaa waa ka tagii hurdada lagaba tegaye looga tegaye salaad la tukanayo waqtigii dee habeenkiie dadku ay hurdeen bal taas markaa fadligii qiyaamka iyo umuurana way noo dambeeyaane taasba way marka wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala yihi baabu tahajudi bileyli ruwaadda bukhaari barhkood baa san lafdigoodu yahay kushmiyahani laftigiisu wuxua baabu tahajudi min alleyli walow ba'dan ba ay darfiyo u noqon oo isagana lafdigii aayadda waafaqsan marka la eego wa min alleyli fatahajad bihi haddaba tahajudkii la tahajudayay habeenkii salaad loo kacayay ee la tukanayay taas buu baabkeedii yahay iyo wa qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisii uu yidhi isagoo rasuulka ilaahay la khidaabayo ah wa min alleyli waa habeenka qeyb kaba mid ah fatahajad bihi ay fatahajad ku tahajud oo hurdada kaba tago ugu soo jeed bihi qur-aanka naafilatan laka xaaluu yahay siyaado tahajudkaasi adiga dheeraad iyo siyaado uu ku yahay bal horta qaaradka bukhaari baabkan fadliga ugu dambaysiiyey inay qiyaamu leyl ay mashruuc tahay oo wax jidaysan ay tahay taas sugitaankeed buu halkan ulaba yimi ma waajib baa mise maaha rasuulka ilaahay waajib miyuu ku ahaa mise maaha taa iyada kamuu hadlinoo umuu tacarudin laakiin dee culimmadu kolley shuduud waa jiraayee caamatu ahlicilmi qowlkooduna salaadan habeennimo ummadda inaanay farad ku ahayn horta weeye rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa iskuba khilaafsayin oo barhkood baa dee qiyaamuleylka intaan salaadaaba la waajibin markii la amray suuratu musamilba in rasuulka ilaahay waajib buu kuba ahaa wujuubkaasna dadkii ha lagaba kor yeelo ee isaga baaqibow shanigiisii kuyo isaga salaadan habeennimo waajib bay ku ahayd saa daraaddeedna khasaa'istiisa ayay uguba dareen oo barhkood taa way yidhaaheen a'immada qaarkoodna rasuulka ilaahayna inaanu waajib ku ahayn ee dee rafcigaa iyo naskhigaasi wada jiray way kuba tegeen marka xagga aayaddana laftigan fataajad bihi qolooyinkiina sharaxaysaana isar bihi ayuu luqawiyiinta ama taabiciintiiyo barhkood kaba soo naqlinaya macnaa ku soo jeed waa hurdadii kaba taguna waa lafdigaan kuba laqbaynay ee cibaaradana naafilatan laka haddii la yidhaha rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salaada habeennimo farad bay ku ahayd maxay noqon markaa waa naafilatan laka isagoo ziyaado adiga ku ah oo farad kugu ah dee ummadda kalena aanay kula wadaagsanahayn taas baa markaa macnuhu uu noqonayana oo lafdiga naafila waa ziyaada uun oo macnuhu waa maxay waa cibaadatan zaa'idatan fii faraa'idik adigana khaaskuga waa cibaado faradkaagii bal matala leego faraa'idaadii iyo dee waxyaalihii faradka kugu ahaa ah oo adigu aada la dheertay dadkii kalood kagaba duwan tahay taas haddii bal laba yidhaaho rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyaduna waajib kumay ahayn kolley lafdi ibnu cabbaas baa jira oo ah rasuulka ilaahay qiyaamuleyl in la faray oo isagiina markaa lagu waajibiyey iyadoon ummaddiisa lagu waajibina laakiin sanadkiisu daciif weeye haddii bal macnaha kale aan eegnana waaba ziyaadatan lak khaalisa waa iyaduu ziyaado iyo dheeraadku yahayoo dadka kale marka la eego nawaafishan iyo cibaadaadkan ay laba imanayaani dee dembi dhaaf buu u noqonayaa kafaaruu u noqonayaa dembigoodii baa lagaga dhaafayaa adiguse dembi aada leedayba maba jirto liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigiisii horeyo kii dambeba waa la dhaafay oo dembiba waa cismadii dembi uu lahaaba maba jirto marka camalkan aada la imanayso iyo tahajudkan aada la imanaysaa adiga muxuu kuu noqonayaa oo adigii bal matalan dadkii hadduu kafaaro uba yahay adiga waa shay khaalis ku ah ku zaa'ida darajaad loogu kor yeelo iyo taas mooyaane laakiin wax dembi oo lagaga dhaafayaa ma jirto oo xaggaas bay ziyaadadu ay tahay oo macnaha waa ziyaado adiga noqonayso un waxaad biirsanayso oo ajri iyo thawaab aada biirsanayse laakiin kafaaro dembi lagaaga dhaafayo oo dembi lagaaga tirtiraya halkan aanay jirinoo taasi ay saa dheeraadkuuguba tahay bal waa macnaha labaadna kolley labada macnabana waa la soo naqliyo salafkii waa lagaba soo naqliyay iyagoo kuba fasiray fataajad bihi naafilatan lak bal qolooyinkiina sharaxaysaana waa eegan doontaane qolooyinkaa uu tahajudka iyo macaanideeda kaba soo naqlinayo kolley abari waxaa tahajud asahar bacda nawma waa soo jeedka la soo jeeday iyadoo hurda ka horeysay oo ruuxu intaanu seexan dee tahajud lama odhanayo soo jeedkiisaase waa iyadoo hurdo laga kacay ayaabay noqonaysaa marka kuraac nin uu yidhi kuraac baa la yidhaha buu yidhaha tahajudu salaatu leyla khaasa tahajud waa runoo dee salaada habeenni baa la yidhaha tan uga jeedaa kolley macnuhu waan wada horreysiiyey inuu lafdigan tahajada iyo hajadana laba macno uu kalaba noqonayo oo tahajadana tarkul hujuud ay tahy waa hurdadii oo lagaba taga hajadana halka ay seexasho ay kaba ahayd bal taasna waa taan horreysiiyey kuraac buu yidhi kolley waa nin waa laqab waa laqab kolle bal laqabku intan kuma dhamma oo idaafadii ama mudaafi ileyhigii oo laqab raacsanaabaa kaba maqan bal waxa weeye idinkaa idinkaa tarjamadiisa oo kooban hadday magaca tahay iyo laqabkani wuxuu yahay iyo laqabka tatimadiisa iyo waxa loogu naanaysa iyo bal ninkan dee bal markaa muxuu aha ma mufasirba ama wax kaluu yahay maxaa cilmigiisii dee uu lagu yaqaanayo kan meelo badanna wax looga soo naqliyo uu yahay horta insha allah waa soo eegi doontaano laakiin ma raajinaysaane waxaan dee kolleyna imika wixii iska sahlanaadeeno waxawaaye kolley wax baadhida sidaasaba laguma sheegi karo waxaan leenahay insha allah habeenka sabtida kolley casharku caawa inoogu dambeyn doonta habeenka arbacada bilo waan u kaadinaynaa oo afarta habeen baan ku gaabsan doonaa waxaan eegi doonaa taas isaga iyo magac kaloo yar dambeeyo ninbuu isna wax ka soo naqlin doonaa laakiin halkan maahe waa casharka caawa un alghazaaz oo kaba cabiray khazaas isagu laqab maaha ee waa nisbo waa nisbo ayay tahay bal isagana si dee wax kale kolkolna kutubta way kusoo noqnoqdaane bal soo eega insha allahu tacaala laakiin habeenka inoo isuu keen xigta una ama habeenka sabta insha allah ayaa wixii faa'iidee soo aragtaan ciddii soo heshay ay sheegi doontaan xadaثna cli bn cabdالlahi qala xadaثna sufyaan qala xadaثna sulayman bn abi muslimi can dawusi samica bna cabaasi radi allahu canهuma qala anahu qaal rijaashu waa rijaalan soo wada maray caawa kolleyba wax cusuban ogahay maba jirto calina waa ina madiini sheekhi bukhaari sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyne uun waa cali sufyaanka uu ku wariyay la kulmay waa isaga sufyaanu thawri lamuu kulmin sulaymaankanna waa sulaymaankii loo yaqaanay sulaymaan alaxwal weeye sulaymaan ibnu abi muslim bal wuxuu yidhi daa-uus ibnu cabaas buu maqlay radia allahu canhuma qaala anahu qaala inuu yidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa qaama marka uu kaco min alleyli habeenkii yatahajadu xaal uu tahajudayo salaadii habeennimo uu tukanayo qaala wuxuu odhanayay allaahuma laka alxamdu anta qayimu asamaawaati waalardi waman fiihinna walaka alxamdu laka mulku asamaawaati waalardi waman fiihinna walaka alxamdu anta nuuru asamaawaati waalard walaka alxamdu anta meliku asamaawaati waalard walaka alxamdu anta alxaqu wawacduka alxaqu waliqaa'uka xaqun waqowluka xaq waljannatu xaqun waannaaru xaq والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت بل رسولك إلهي صلوات الله وسلام عليه أمانتا يا مدحقا iyo ducada uu raaciyey oo taasi ay tahay dee ruuxu markuu ducaysanayo kollay ammaani inay ka horreyso ay tahay sano ilaahay u ammaana ay kaba horreyso taas buu rasuulka ilaahay markaa uu salaada habeennimo u kaco odhanayay halkan ma marka uu kaco ee uu dee doonayo inuu tukaday intaanuu salaadii gelin buu odhanayay mise salaada dhexdeeda ayuu kuba odhanayay sida bilowgeeda oo kale waqtigii istiftaaxa oo kale laftigan imaka halkan bayaan cadi uguma sugnaa laakiin ibnu khusayma oo xadiidka isaguna wariyay oo laftigiisu bal dee tarjamana uba dhigtay in rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taxmiidkan uu la imanayay bacda an yukabir ayaa wuxuu isagoo xadiidka ibnu cabaasa laftigiisaasi uu ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa qaama litahajudi qaala bacdamaa yukabir wuxuu odhanayay markuu allahu akbar yidhaha markaa dee bal adkaartii ama ammaanihii iyo adciyooyinkii istiftaaxu uu la imanayay khaasatan salaada habeennimo ayuu kani kaba mid yahay markaa taas markan lafdigaa aan eegno waxa weeyaan ibnu khusayma laftigiisii oo dee inoo sii caddeeyo waa marka uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada uu u kaco uu galo ayuu odhanayay oo waa istiftaax ahaanba dee qiraa'adiisiiya way kaba dambaynayeen allahuma ilaahay ow laka adiga uun waxa kuu sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahad adigaa leh anta adigu qayimu asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka qayaamna halkan riwaayaadka qaarkood way ku yimaadeene waa samooyinka iyo dhulkaba ka umuurtooda u qumaya shu-uuntoodao dhan maamulaya ee isagu waxa weeyaan ku tasarufaya ee maamulaya umuurtooda u qumaya ayaa ta iyo waman fiihinna waxaa dhexdooda ku sugan oo dhan walaka alxamdu ammaan aydiga ayuunbaabay kuu sugnaatay kollayna dee macmuulkan ama silooyinkan ka horeeya dee waxaa la horreysiiyey waa xasri bay faa'iideynayaane ikhtisaase laka mulk adiga un waxa kuu sugnaaday mulku samaawaati waalard samooyinka iyo dhulka mulkigooda adigaa leh adaana mudabbirkooda adaana qayimkooda shuruuntoodao dhanba u qumaya maamulaya iyo waman fiihinna walaka alxamdu anta ilaahayow nuuru samaawaati waalardi samooyinka iyo dhulka ka iftiiminaya nuuraya ayaa tay munawiruhumaa ee nuuraya waxaasoo nuuray leeyihiinba uba yeelay isaga nuurkiisana ay dee dadkii muhtadiinta ama ciddii hanuunaysa ay kuba hanuunayaan walaka alxamdu anta meliku samaawaati halkii hore laka mulku samaawaati bay ahayd imanka halkan anta meliku samaawaati adugu waxaa tahay samooyinkiiyo dhulkaba dee waxa weeyaan meligoodii boqorkoodii kii lahaa ee ku tasarufaya ee maamulayay walaka alxamdu anta adigu alxaq ka jira ee dee waxa weeye wujuudkiisu uu haabit ka yahay wax cadam uu u horreeyey ma jirto fana iyo kuba imanaya zawaalna maba jirto wixii kale jiraaba dee waa waxay dee iyagu mucarad u yihiinba ama arrintooda ay tahay inay dhammaadaan faani noqdaan ay zuulaane waxa weeyaan kaa isagoo athaabit wujuudkiisu uu sugan yahay cadam u horreeyey jirin fana iyo ku imanayaa jirin daa'imkaa sugan baa tahay waxay alxaq wawacduka ballanqaadkaaguna yaboohaaga iyo wixii aad ku yaboohdayna alxaqu xaq weeye waa ka jira ee rumoobaye la fulinaya si aad ugu yaboohday uba fulaya waliqaa'uka xaqun waqowluka xaqun waaljannatu xaqun waannaaru xaqun waliqaa'uka la kulankaaguna xaqun wax jira oo sugan weeye oo halkan waxaa ku sugan alqiraaru bilbacth bacda almowt waa geerida dabadeed in laysa soo saari doono qirashadii laba qiranayay oo macnuhuna uu yahay uun laqalkani waa cibaaro uu kaba yahay dee daarta aakhira ma-aalkan iyo waxaan laguma dambaynaya ee dee si dadkiina loo abaalmariyo halkaa la isuguba imanayo ilaahay subxaanah wa tacaala dad oo dhanba uu soo saarayo liqaagu xaq weeye wa qowluka xaqun kolley wacdigu marka leega haddaan qowlka eegno qowlkuu ka acamsan yahayoo wixii wacdigiisu ahay u kuba yabooha iyo dee qowlkii aan wacdiba ahayne umuuro kale kuba tacalluqsanaa ba weeyo markaa tani cadfu caamin calaa khaas bay noqon markaan wacdiga eegno amaa liqaa'uka iyo xaqun iyo waljannatu xaqun wannaaru xaqun umuurahan oo dhammi wacdigu waa masdaro waa wixii uu ilaahay ku ballan qaaday oo kuba yaboohay wixii uu markaa waa wacdigii markaa waa ballanqaadkii yaboohitaankii mawcuudkii wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yaboohayay inuu iman doono uu dhici doonana maxay tahy bacdigii ka mid weeye jannadii ka mid weeye naartii kaba mid weeye oo bal maalan waxyaalaha imika markay noqoto in umuurahan kaba dambeeya liqaa iyo wixii kaba dambeeya bal markan qowlka gaar uba saarno wacdigii bay hoos gelayaan laakiin wacdigu muxuu ahaa waa masdarkii waa yaboohitaankii iyo ballanqaadkii u taas in umuurahana waa almawcuudu bihi weeye waa wixii lagu ballan qaadae dee inuu imanayo rabbi kuba ballan qaadee sidiisii uba dhacaye waqtigiisiina aan ka dambaynayn si uu ahaana uba dhacayo ina wacdiga ilaahayna khulfi kuma imanaye haddaba taaba weeye waljannatu jannadu xaqun wannaaru xaqun wanebiyuuna xaqun nebiyadiina iyaguna dee waa rususha aada soo dirtay dadka u soo dirtay taasi iyaguna kuwa jira oo xaqa weeyaan oo iyagu bal maalan xaqa wamuxamedun sala allahu calayhi wasalam xaqun rasuulka ilaahayna isaguna waa xaqba weeyaan oo kolley ambiyadii unbuu kaba mid yahaye waa tacdiim ahaan ayaaba dee dikriga lagu khaas yeelay ay tahay in bal maalan taasba weeye dee gees kalena waaba isagaa dee afdal anabiyiin ah sayidal markaa naasba guud ahaanba ahoo tan baa takhsiiska keentay wanabiyo wa muxamedun sala allahu calayh wasalam xaqun wasaacatu qiyaamaduna xaqun xaq weeye macnaa waa yowmu lqiyaama aslu saacana san dee garanaa alqidcatu min azamaan waa in waqtiga ama zamanka kaba midaba saaca laba yidhaahaa ee waxa weeye laakiin halkan maxaa loo jeedaa waa maalintii qiyaamaha oo qiyaamadiina iyaduna xaq weeye allahuma ilaahayow intoo dhambiba ammaan bay ahayd ducaa raacday dee kollayna ducada waxaaba habboon ama mudanba in ammaani ay kaba horreyso ruuxu ducadii uun aanu bilaabin horta ilaahay ammaantii iyo xamdigii uu kaba horreysiiyo allahuma ilaahayow laka aslamtu adiga ayuunbaaban kuu hoggaansamay wa bika aamantu adiga unbaaban ku rumeeyey wacalayka tawakaltu adiga ayuunbaaban ku tala saartay oo dee waa umuuraha iyagoo dhanba adaan kugu aan kuu tala saaranaya kuu cuskanaya aan kugu tawakulaya wa ilayka anabtu xaggaagaanan u soo laabmay wa bika ay bimaa aqdartani wixii aada isiisay ee baraahiin ahaa xujaj ahaa eed ii laqinteed isiisay eed ikarsiisay baan khaasamtu anigu aan ku doodayaaoo kuwaa ama mucaanidiinta kafara iyo munaadigu iyagaan kulaba doodaya wixii adigu aada isiisay ee baraahiin ahaa waxaad ii laqintay ee xujaj ahaa ee aadi karsiisay ayaan ku doodaya aan kula doodayaa ciddaa bal maalan dee waxa weeyaan kafare iyo mucaanidin iyo taasba wa ilayka xaggaagaan xaakamtu aan ciddii dee bal waxa weeyaan aansayn oo dhan xukumkaaga ayuunbaaban ahay kan ula soo laabmayo xaggaagaan usoo xukum dhiganaya almuxaakama ama waxay tahayba dee waa rafcu lqadiyati ila alxaakim taasba oo ciddii laysulaba tegayay haddaba wixii ay ula laami jireen markay xukum noqotee kahane iyo daaquut iyo waxyaalahaas ma ah anigu uma laabmayo ee ciddii bal maalan xaqa diiday ee waxa weeyaan xakamkana kala saarayana kala xukumaya in ula soo laabmaya adiga weeye ilaahu subxaana watacaala subxaanaka watacaala watacaalayt faqfir lii ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsadee dembi ahaa oo waxa waqtigaa wixii kaba horreeye wamaa akhartu wixii aan dib dhigtay wamaa asrartu wixii aan siraysteen hoos ahaan ula imi wamaa aclantu wixii aan daahirsaday een caddaystay ilaahu intaba ii dhaafba rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dembigiisii waa la dhaafay kii sii horiyo kii dambaba ama dembiba ma lahayn oo macsuumbaabu ahaa iyada umuurahan dee waanay soo noqnoqotaa rabbigii inuu dembi dhaaf weydiisto ee waxa weeyaan mid weeyaanoo horta waa cubuudiyada xaqeeduu gudanayo oo alcabdu cabdun wainmarkaa in adiguba addoonku waa addoonuun waxa weeye haba sarreeyo oo maqaamkiisu haba sarreeyo cubuudiyada xaqeedii oo uu gudanayo xaqii rabbi kuba lahaa taasi waa mid arrin kalena way jirtaay oo ah waa tacliim liummatii ummaddiisa oo uu barayuu u jidaynaya tan si ay ugagaba daydaan ducooyinkaa jawaamicda ay u qaataane rabbi uguba baryaanoo bal ilaahayna subxaana wa tacaala dee xaqiisii iyo addoonnimada xaqeedii waa gudanaya marka uu umuurahan laba imanayo barid uu ummaddiisa barayo si ay uguba dayatana bal markaa taas way tahay oo tacliim ilaahiyo ijlaalkii iyo adaa xaqu lcubuudiya iyo tacliim liummatih si ay ugaba daydaan ayay umuurahani noqonayaan iyo dembi dhaafkan uu ilaahay weydiisanaya isagoo dembigiisiiba ilaahay subxaana wa tacaala dhaafay faqfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu anta adigu almuqadimu ka wax horreesiyaa tahy oo ciddii adigu aad doonto adaa horraysiinayo darajaadkii saraya u horraysiinayo towfiiq iyo hidaayey baad ku horraysiin wa anta almu'akhiro adiga ah ka dib dhigaya ciddii aad doontana oo dee towfiiqaagaad kaba haysato oo kale oo markaas saas iyo dee idlaalkii iyo isagii iyo hidaayadiisii hidaayadii aad kaba haysato ka ku dib dheegayaaba tahayba laa ilaaha ilaa ant aw laa ilaaha kayruk waana isla macno uun qaala macnaa haddaba ducadaas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh odhan jiray markaa uu salaada habeennimo uba kaco qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi wasaada cabdulkariimi abuu umayata cabdulkariim wuxuu siyaadiyey oo dee abuu umaya ninkaa kunyadiisu ahayd ibnu abilmukhaariq weeye walaa xawla walaa quwata ilaa billaah macnuhuna waa maxay sufyaan ibnu cuyeyne xadiidkan sulaymaan ibnu abi muslim ama sulaymaan alaxmar buu ka maqlay can daawuus ninkan cabdulkariimana waxa weeyaan xadiidkan buu la soo qaaday oo bal matalan isagu halkii uu bal matalan dee ku gaabsaday sulaymaan marka la eego riwaayadiisan laa ilaaha ilaa anta ama laa ilaaha hayruk ayaa wuxuu kordhiyey oo halkan ku siyaadiyey walaa xawla walaa quwata ilaa billaah oo macnaa inay la socoto laa ilaaha ilaa anta dabadeed ama laa ilaaha hayruka dabadeed walaa xawla walaa quwata ilaa bilaahi oo waa cabdulkariim ninkaa la yidhaaho siyaadadii weeye bal cabdulkariimkan horta waa kan abu umaya kunyadiisii weeye kolley bukhaarina meesha uu kaga sugan yahay halkan weeye arrinkuna in imaamkii mizi oo kale wuxuu ka dhigaa intani tacliiq inay tahay oo sanadka intiisii hore aanu joogin laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu isagu raajax yeelayaa arrinku inuu mawsuul yahayoo duruq kaluu soo qaadanaya oo kuba yimi oo marka cali bnu cabdilaahi dee uu sufyaan kaba maqlay sufyaanna isaga ayuu arrinkii kaba soo noqlinaya sanadku waa xidhiidhsan yahay laakiin arrinku ma aha bukhaari inuu ninkan xadiidkiisa soo saarayo ee siyaadadan uu isagu lahaa uunbuu halkan ishaaray oo kolley ninkani waa nin caabid buu ahaa laakiin sida kale nin daciifa weeye cabdulkariim ibnu abilmukhaariq baaba la yidhaahaa waxaa la dabaqaa nin kale oo kitaabka ku soo noqnoqday iyo kutubta lixda oo cabdulkariim ibnu malik aljazari la yidhaaho kolleyna waxa ay culimmadu yidhaahaan kolkol dee ruuxii aan umuurahan ama dabaqaadka dadka ama dadkan aan macrifo saasa u lahayn iltibaasi waa kuba yimaadaa oo way iskaga darsami karaan oo sababtuna waxa weeye marka la eega saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo xasan iyo labadooduba way ka wada wariyeen malik oo kale iyo sufyaanu thawriyana labadoodaba way kasii wariyeen iyagoo kale markaa markay sheekhya kulmeen ay talaamiidna kuba kulmeen isku waqtina ahaayeen sanadna way wada dhinteen boqol iyo toddobiyo labaatankii hijirada tan baa iltibaaskaasi jiraaye laakiin waxaanu iltibaaskaasi inaga imaka halkan u oran horta ninkan halkanunbuu kuba sugan yahay bal culimmadu rijaasha bukhaari kumay tirinoo waa siyaado uu leeyinbuu halkan ku ishaaray ee wax kale maaho rijaashiisa kumay soo darin muslimna kitaabkiisa muqadimada ayuu dikri ku leeyahy walow dee kutubta taraajibta barhkood ramsigii bukhaari iyo ramsiga muslim ay dhigtaan bukhaarina waa halkanun muslimna waa muqadimada oo kolkol ragga aada u sii dee dabdiga badan muqadimada iyo kitaabka way kala saaraano waayo shardiga kitaabku leeyahy muqadimadu ma laha shardiga kitaabku leeyahay rijaal iyo haltaas muqadimadu ma laha oo laba shaani bay kala leeyihiin sidaa daraaddeed waa ku soo arooray bal waxaan leenahay horta waa nin caabida laakiin sida kale xadiidka waa nin daciifo weeye halkanna waa lafdigan ziyaadada ahun wax kale inoogumaba sugnaa imaam malikna waxa weeyaan waa wuxuu ka mid yahay dadka cidda uu ka warinaya aada u xusha ama laba yidhaa dad hiqaad unbuu wax kaba wariyaa ninkan waa ka wariyey oo dee waa say barhkood yidhaahaan waxa meeshii isku beled may ahayn oo macrifo la-aan baa meesha haysay beled isku beledna may ahayn dee waa ninkaa caabidka ahoo waxaabay barhkood ka cabireen hay-adiis iyo umuuro ayaa sheekha ku kediyey ama imaam maalik ku kediyey oo dhici karta hoday inuu kaba wariyee laakiin waa dee marka la eego waa dadka uu imaam maalikna wax kaba wariye kuwa uguba liitee bal waxaan leenahay halkan waa ziyaado uun lafdigan ah markii uu sufyaan u bandhigay uun had sulaymaan taa uu kaba wariyey ayuu isagu intan kordhiyey uun ee xadiidku waa intaa hor inoo yahay cabdulkariimna waa ninkaas waa in abi umaya amamay abu umaya la ydhaha ina abilmukhaariq baa la ydhaha kolley magacaa biqays iyo waxyaalo kale ba idhahneen laakiin cabdulkariim ibnu abilmukhaariq kaa kalena cabdulkariim ibnu malik aljazari weeye kaa kalen sheegaya qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi qaala sulaymaanu samicahu min daawuusin can ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu calayh wasalam wax kale maha halkani sulaymaan ibnu abi muslim waa kaa markaa horeba inooguba sugnaa sulaymaan ulaxwal laakiin marka la eego sheekhiisa daa-uus can baa u dhaxaysa oo wuu cancaneeyey oo maxay ahayd xadaanaa sulaymaanu can daawuusin halkana muxuu sufyaan inoogu caddaynayaa sulaymaan xadiidka ma aha cantani in dee waxa weeyaan wax ay dhibay ku keenaysaa ma jirto xadiidka uu ka maqlay daawuus oo muxuu leeyahy sa qaala sulaymaan ibnu abi muslim samicahu waa maqlay xadiidkan min daawuusin kolley nusqo ruwaadda bukhaari barhkoodna halkan bedelkeed walibaana asaa laqbada ku toosan weeye qaala sufyaanu qaala sulaymaan ibnu abi muslimin samictuhu min daawuusin saas baa barhkoodna ruwaadda bukhaari lafdigooda uu ahaa waana isla macnoune macnuhu waxa weeyaanuun sulaymaanna daawuusuu ka maqlay dee daawuusna ibnu cabaasuu kaba maqlay waxa weeyaan sufyaanna waa ka maqlay oo intuba dee samaac buu markaa inoogu wada xidhiidhsan yahay xadiidka kolley waxyaalihii dee waan ku yar joogjoogsaday in yar waana salaada habeenimo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa u kaco bal ammaan iyo duco uu odhan jiray weeye dee waana xadiid kolley jaamico siay culimmadu yidhaahaanoo sharaxiisana barhkooda way dheereeyaanoo xaggay jaamic ay kaba leeyihiinna waxa weeye marka la eego dee alfaadahan iyada kuba soo arooray oo dhan in marka la eego anta alxaqu oo kale iyo qowluka xaqun iyo asaacatu xaqun iyo mabda-ii ama bilowgii iyo macaadkii iyo wanabiyuuna xaqun nubuwadii iyo marka la eego wasaacatu xaqun oo jazihii tilmaamaysa thawaab iyo ciqaab iyo iyo bal matalan alfaadahan kale allahuma laka aslamta wabika aamantii oo iyadana keenaysa iimaankiiyo islaamkiiyo tawakulkiiyo inaabadii waa xadiid marka la eego macnihiisa uu shamlinayaa dee umuurihii marka la eego bilow iyo dhammaadba iyo ilaahay subxaana watacaala dee rumayntiisii iyo dee islaamkii loo hogaansamaya tala saarashadii iyo umuurahaas oo dhanba waa kulminayaa dee umuurihii kale iimaankana saa saacadii iyo ambiyadii iyo waa kuwa inoogu wada suganoo tan bay uleeyihin bawa dee waa macno kolley rasuulka ilaahayba dee jawaamic alkariim baa la siiyey ducooyinkiisa iyo ammaanihiisuba taasunbaabay wada ahaayeene waa macnihiisu alfaadu haba koobnaatee laakiin wuxuu ka tegayaa maba jirto macnihiisa jaamica ama shaamilan baabu fadli qiyaami leyli habeenka qiyaamkiisa waa salaadii habeennimo bal fadliga ay leedahay oo salaada habeenkii la tukanayo fadliga ay leedahay ayuu baabkiisii yahay xadaثna cbdاللh بن محamd qال xadaثna هisham qال أخbarna mcmr xا وxadaثnي mxmud qال xadaثna cbdالرزاq qال أخbarna mcmr عn الزhriي عn saلm عn أbيه رadي الlه عnه qal أنh qاl sanadku koley hishaamkaa ku sugan horta cabdالlah بn mحamed الmusnadi ama aljucfi dee sheekha bukhaari waaba kan aad buu usoo noqnoqdaa hishaamkan khaasatan macmar kaba warinayaana waa hishaam ibnu yuusuf sancaani oo horeba aan usoo marno cabdirasaaq ninka la siman weeye in xagga sanadkuna halku kuba kulmayaa macmar weeyaanoo in dee qeybta horena cabdullaahi ibnu maxamed baa hishaam ibnu yuusuf kaba warinaya sanadka qeybtiisana ama dariiqa labaadna maxmuud ibnu khayraan baa cabdirasaaq kaba wariya marka cabdirasaaq iyo hishaam ibnu yuusuf waa isla reer sanca labadooduba macmarna markii dambe asalkiisu reer ciraaq ha ahaada reer basre haba ahaadee markii dambe dee sanco ayuu degay oo uu kuba dhintay waqti dambe intuu adigu uu yimi ayuu halkaa iyagoo doonay inaanu kaba bixin waqti uu yimi oo dee axaadii cilmi badanna uu faafiyey ayay dooneen reer suncay inaanay kaba bixin oo markaasay u guuriyeen oo dee markaa nin lugta laga xidhay ayuu noqdo siibuu ku degay oo halkii uu kuba dhinto bal dee waxay soo naqliyaan markii dee iyagoo ka baqanayay inuu ka baxo ayaa waxay idhaaheen qayiduuhu bal xidha ninkaynoo xidha sheekhaynoo xidho qayiduuna waxay u jeedeen dee waa zawijuuhu iyadaa qayd ay leeyihin dabar inoo dabra bay yidhaaheen oo dee dabarka waxay ula jeedeen waa guurkiitiina way dhacday halkiiba kuba dhinto markaa dee sanadka cabdirasaaq iyo hishaamba waa reer sancaan macmarna markaa de waa reer sancaan wuxuu yidhi haddaba akhbaranaa macmarun can izuriya can saalimin can abihi radia allahu canhu qaala anahu qaal kaana rajulu ninku wuxuu ahaa fii xayaati nabiyi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka ilaahay idaa ra'aa hadduu arko ru'yaa ru'yo uu arko qasahaa calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayuu uga warrami jiray si uu rasuulka ilaahay ugu cabiro ayuu uga warrami jiray fa tamanaytu waxaan ku tamaniyey oon jeclaystay an ara inaan arko ru'yaa ru'yo oo fa aqisahaa aan warramo oo calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi aan ugaba warramo oo dee waxa weeyaan ru'yadaa saalixadii kollay ruuxan arkaybaa khayrnimadiisana way tilmaamaysaa markaa uu arko rasuulka ilaah dadkii u cabiraya ruyooyinkoodina ayuu islahaa malaa dee waxa weeye oo uu jeclaystay inuu isaguna ruyo uu arko rasuulka ilaahay intuu ugaba waramo rasuulkuna uu cabiro wa kuntu waxaan ahaa hulaaman hulaam baan ahaa shaaban dhallinyaro ah oo dee nin dhallinyaraan ahaaba markaas xaas muu lahay wa kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexda fi lmasjidi masjidka ayaan seexanayay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam markaa dee gurina maa lahayn waana nin roodna waa ahaa dee markaa guriga aabihiina ma tegayna masjidkaan iskaba seexanayay buu dhi fa ra-aytu waxaan arkay fi nowmi hurdadii waxaan ku arkay kaana malakayni si wax laba malag akhadaani ay qaadeen oo laba malag inay u yimaadeen oo waa manaam ay markaa gacmaha qabteen ay kaxeeyeen fa dahaba bi waxay iila kaceen ila naari xaggii naartay iila kaceen fa idaa waaba hiya naartu adwiyatun inay dhisantahay ka dayil beri ceelkanuo ceelku marka aan la qoday uun ee sidiisi iyo goofkiisaas qaliib bay ku magacaabaan laakiin markan dee ama waxa weeyaan dee khaasatan dhagaxba iyaga kuwa dhisi jireen xagkaba adigu bal matalan ee lasoo dhisay hareerihiisa taasna waa tan ay maduga ay yidhaahaan bal haddaba inay dhisan tahayoo saa waxa weeye in ceelkuba uu dhisan yahay oo kale hareerihiisa saa loo soo dhiso ayaan arkayba waidaa lahaa idaadu labada meeloodbu ama meelahan saddexdaaba waa tii fujaa-iyada ahayd oo wax ku soo kediyo dee isagu inay hore umu araga markaasuun uu de waxa weeyaan wax ku soo kediyay baa araggiisu waidaa lahaa wuxuu baaban arkay inuu iyada u sugnan yahay qarnaani laba dhinac ama laba jaanib laba geesma adugu waxaa jirta ceelashoo kale dee ceelasha caynkaasee dhaadheer ee la dhiso waa khaasatan ama dalwi ama wadaan biyo lagaba soo saarayo khashabkan gudban ee ay ku xidhan tahay xadhigan dee biyaha lagu soo saarayaa mooye ama laba qoryo ama laba waxbay u dhisaan kolkolna dhagxaan way kabarsi jireen khashabkaasi qabto markaa labadan dhinacyadeeda kaba dhisan ee hadhowna la duldhigayo khashabkaa dee lagu xidhayo giraantan wadaanta lagu soo wareejinayo taas baa qarnaan laba yidhaahaayoo laba qarne haddaba waxay ahayd labadaa dhinac bay idhahayd oo saa u soo taagan waa si uu ku arkay waidaa waxunbaba haddana igu soo kadiyoon arkay fiiha dhexdeeda inuu ku sugan yahay unaasun dad qad caraftum dad aan gartay dee cid uu soo magacaabayoo ay culimmadu markaa magacawgooda magacoodii ay noo soo gudbiyeen maba jirtee laakiin dad aan gartay waa manaamkii fajacaltu waxaan bilaabay oon gudagalay aquulu inaan ku qowlayo acuudu billaahi min annaar qaala wuxuu yidhi ibnu cumar baa odhanaya falaqiyanaa waxaa nala kulmay malakun malag aakharu kale malag kalunbaaba naga hor yimo fa qaala lii wuxuu igu yidhi lam turac ay laa khawfa caleyga laguma argagax gelin weeye macnaa laa rawca caleyka weeye argagax korkaaga maahan iyo cabsi waxaad ka cabsataa taas buu igu yidhi wuuhi lam turac waa malagii kalaa odhanaya macnaa lam dee adiga laguma cabsi gelin oo lagu cabsi gelin oo laa khawfa caleyka bacda hadaa waa cabsi korkaaga may ahanin intan dabadeed meeshan laguma gelinayo kuma dhacaysid haltaas baa igu yidhi buuhi uu toosay markaas faqasastuhaa qisadii baan uga warramay calaa xabsata xabsa xafsa waa walaashii waana uma almu'miniin bal markaa taas baan arrinkii iyo ru'yadii uga warramay faqasataa way warantay xafsatu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay bay ugaba warantay faqaala wuxuu yidhi nicmo rajulu cabdullaahi low kaana yusalli min alleyl inagu halkan salaatuleyl iyo umuurahaasun baan eegaynaa ru'yadiiyo wax kuba tacalluqsan ma eegayno waayo xadiidka wuu soo yar celcelin doonaa sheekhu meelaha dee aada ay ugu sharxaanna waxaa ka mida kitaab dhan baa kitaabkeennan kaba mid oo kitaabu tacbiir la yidhaaho oo sheekhu raximahullahu tacaala kitaab dhan buu isay ku khaas yeelay manaamka iyo waxa ku tacalluqsan ruyada iyo bal iyo tacbiirkeeda oo kitaabu tacbiir lakiin waa kitaabka aakhirkiisa iyo xagihiisa dambe weeye bal taaba weeye laakiin markaa maxay tahay inagu ajaanibkii imaka u soo qaatay qiyaamka fadliga habeennimo halkay inaga fadliga habeennimo leeyahay halkuu xadiidku inagaba tusayaa markaasaa faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay nicmo rajulu cabdullaahi macnaa waa ammaanay kelimatu nicma waa kelimadan dee liinshaa ilmadxi loolaba yimaado oo nicmo rajulu nicma waxaa fiicnaaday alrajulu nin dee walmaqsuusu bilmadxi cabdullaahi weeyaan oo macnaa cabdullaahi nin fiican weeye low kaana yusallii hadduu ahaan lahaa mid tukanaya min alleyl habeennimo oo macnaa in waxa weeyaan waa ammaanay rasuulka ilaahay wuxuu sheegay inuu nin fiicanba yahay laakiin maxaa lagu baraarujinayay isagoo weliba masjid seexanaya naartan la dulgeeyey iyo umuurahan laba tusay waa iyadoo dee wax ka dhiman lagu baraarujinayo oo ah in dee salaadumuurihii kale waa ilaalinayo salaadii kale waa ilaalinayaaye waa salaada habeennimo inuu tukado baraarujin bay uba ahaydoo markaa de waa hadduu ahaan lahaa ruux habeenkii tukanaya lowduna dee barhkood litamani baabay halkan kuba fasiraanoo tii aan jawaabta uba baahnayn waxaana ayna xadiidka riwaayadkiisa qaarkood marka ama alfaadihiisa qaarkood kuba yimi ina cabdallaahi rajulun saalixun low kaana yusallii min alleyl oo lafti aada ugaba sii cada cabdullaahi waa nin saalixa haddii ay ahaan raaci lahaydba weliba dee ama ama waxa weeya inuu habeenkii tukanayo taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa kaana wuxuu ahaa bacdu intii intaa ka dambaysay saalim baa leh oo inankiisii ah laa yanaamu mid aan seexan cabdullaahi min alleyli habeenkii ilaa qaliilan in yaruun mooye bal xadiidka tayada inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi arrinkan dee laba tusay wuxuu ugu fasiray inay baraarujin lagu baraarujinayo salaada habeennimo ay tahay waxaana halkaa meesha kaba imanaya oon kaba qaadanaynaa qiyaamu leyl yadfacu lcadaab weeye qiyaamka habeennimo ruuxu salaada habeennimo uba kaca inay dee cadaabkii wixii lagaga badbaadaya ay tahay markaa waa fadli weynoo qiyaamka habeennimo leeyahayoo dee umuurtan iyo naartan la tusay lagu dhoweeyey waaba kaa cabsadee argagaxey acuudu billaahi min annaar lahaa ee markii dambena lagaba soo celiyey taasi waaba baraarujin lagu baraarujinayo salaadii habeennimo isagina waa kaa habeenka intiisa badan soo jeedi jira salaaduu tukan jiray oo halkii markaa fadliga habeen ay leedahay qiyaamka leylku halkan buu inooguba sugayo ah qiyaamka habeennimo inuu sabab u noqonayo cadaabka daaficitaankiisa bal taas uu sabab u noqonayo arrinkan kale uu isagu yidhi waxaan jecelaystay an araa ru'yan faaquusa calayhana waxaa kuba sugan tamani alkhayra waalcilmi ruuxii oo dee wixii khayrka ahaa maha adduunyo oo laakiin waa shay khayra waa wax wanaagsan tamanigii laguma tamaneeyey khayrka iyo cilmiga iyo bal waxyaalaha caynkaasa taasna de kolley way inooguba sugantahe laakiin bal waxaan leenahay inta badan kalaamkii kuba sugnaa jaanibka xadiidka waa wax dambeeya halka aan sheegayana xataa meelaha kaba soo horeyn doona ee imika fadligii qiyaamnimo halkaas buu inooguba sugaya ama qiyaamka leelku fadliga uu leeyahay baabu tuuli sujuudi fii qiyaami leyli waa sujuudda dherarkeeda habeenka qiyaamkii oo salaada habeennimo bal sujuuddii in laba dheereeyo laguba raago waa rasuulka ilaahi suu yeeli jiray qiyaamu leyl wuxuu ugu qeydayaa hore inuu soo maray markay noqoto salaada kale ee salaadaha faradka khaasatan markay jamaaco tahay imaamkii marka ay noqoto imaamkii inuu dee dadkii waxay qaadi karayaan uu laba yimaado weeyaan oo dadkii uu laba socdo oo kaa xanuunsanaya iyo kaa da-da weyn iyo kaa xaajada leh iyo bal matalan ama shuqul kaliya waxyaalaha uu eego oo salaadii isagoo dee dhammaynaya haddana inaanu dheerayn hadday rukuucdeed sujuuddeed ay tahay taasoo dadka horeynu taa jaanibka uga soo marray qiyaamka habeennimada asalkiisu waa in keli lagu tukado taas ba ahayd bal dheerayntii la dheereynaya sujuuddii kol haddii sujuuddii la dheereeyeyna iyadoo duco iyo ammaanun waxaa lala imanaya ay tahay qur-aan la aqriyaya aanay jirin qiyaamkiina markaa uu kasii dheeraanaya oo qiyaamkoo dee waa maxalkii qaraacadeeda xadaثna abulيamani qaala akhbarana shucaybin can الzuhriyi qaala akhbaranii curwatu ana caaishaةa radia allahu canha akhbaratu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam caaisha ayaa waxay tidhi rasuulkii ilaahay kaana wuxua yusallii mid tukada ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray habeenkii ay badnayd kolley intaa inka yarna waa tukaday intaa inka badanna saddexiyo tobanna uu tukaday bal xadiidkeeda waa la arkaana iyada jaanibkaa salaada habeennimo iyo umuuraha salaadii rasuulka ilaahay waa inoo dambaysaa waana arki doonaa jaanibkaase waa ti u badnayd weeye koob iyo toban ragcadood kaanat waxay tilka taasi waa koob iyo tobankaa ragcadood salaatahu salaadiisa uu habeenkii tukado fi lqaalib yasudu wuu sujuudayay asijdata sujuud min dalik waa taa salaadiisa kaba mida qadra maa yaqra-u inta uu aqriyo axadukum axadkiin khamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca ra'sa intaanu madaxiisa sare u qaadin waa adigu koob iyo tobanka ragcadood dee labiiyo labaatan sujuudood baa ku sugan waa labiiyo labaatan sujuudood markaasaa waa sujuudda keliya lafdigan asajatana dee maaha sujuudahoo dhan baa intaa isku ahaa baa masaru maroo dee waa sujuuddii keli ahayd ayaaba inta axadkiin konton aayadood uu kaba aqriyo qur-aanah ayuu rasuulka ilaahay sujuudda keliya sujuudsanaanayay intaanu madaxiisa sare u qaadino taasi waxay noo tilmaamaysaa uun rasuulka ilaahay sujuuddiisa kol hadduu aada u dheeraynayay salaadiisuna salaada isu miisaaman ay ahayd rukuucda iyo umuurahana iyo dee taasoo kalena waa dee iyaduna saasunbay u dheeraayeene qiyaamkii inuu aada iyo aada ugaba dheeraa ayay tani tilmaamaysaao waa muddada dheer ee uu tukanayay habeenkii waa saacadiis badan waana taa keenaysayba lugihiisu inay dildilaacaan si ay noo dambayse kitaabkaba inooguba iman doonta casharkan ka dambeeya haddii ala yidhaaho oo waa dheerayntaa uu ama in badan taagnaanayay haddana in badan sujuudaya iyo taas markaa dee waxay qaadanayaan saacado aan yareyn bay qaadanaysaa taasi wayarkacu waanu rukuucayay tukanaya ragcatayna laba ragcadood qabla salaati alfajri oo laba ragcadood hadda koob iyo tobankaa kuma jiraan koob iyo tobankaas ragcaddiisa witriga markuu u dambaysiiyo haddana marka aadaanku dhaco weeye aadaanku dhaco ayuu laba ragcadood tukanayo waa sunnihii subaxa ka horreeyey uma yadajicu uu jiibsanayay calaa shiqihi dhinaciisa alaymani midig buu u jiibsanayay xataa yaatiyahu ilaa uga imanayo almunaadii kii dhawaaqayay waa mu-adinka lisalaata oo dadkii inay isu yimaadeenoo waqtigii la gelayay uu gaadhay uu ogeysiiyo oo markaa uu labada ragcadood tukadaba muubax ahayn wuu jiibsanayay mu-adinka ama munaadiga waa bilaale a u imanayo o ogeysiinaya markaasuu soo baxayay bal taas bay markay noqoto jiibsigan dhinaca midig uu u jiibsanayay iyo labada ragcadood ee fajri ka horeeyay iyo umuurahaasoo dhamme abwaabteedii way ku wada dambeeyaan way wada imanayaan insha allahu tacaala oo dawaa inta kitaabkan ama dee aan nawaafisha kuba jirno weeye maxalu shaahidku halkan waxa weeyaan waa rasuulka ilaahay sida sujuudda keliya ama uba dheeraynayay dee kollayna sujuudda waxaan ognahay rasuulka ilaahay baaba yidhi saa saxiixa muslim ku sugan alaa inii nuhitu an aqra'a alqur'aana raakicana wasaajidan waa layga nahiyey inaan qur-aanka aqriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan marka maxay tahay waa dee tasbiixdii subxaana rabbiya alaclaadii subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma kfir lii oo uu markii dambe ama sanadii adigu waqtigii dambe cumrigiisuna uu dee dabayaaqadaba ahaa uu rasuulka ilaahay odhan jiray in subuuxun quduusan rabbulmalaaikata ruux kale rukuuciya sujuudba iyo ducadii dee uu ducaysanayo bal taas buu dheeraynaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh baabu tarki lqiyaami lilmariidi baabu tarki qiyaami leyli weeye waa qiyaamka habeennimo ka tegiisii lilmariidi ruux xanuunsanayo ruux hadduu xanuunsado dee uu xanuunsanayo marka horena salaadan uu tukan jirayba bal ka tagga uu kaba tago ee dee xanuunkan daraaddii ugaba tago qiyaamka habeennimo taas buu baabkeedii yahayoo dee iyada taasna kollayna waa tii habeenka dhaweydna xadiidkii idaa marida alcabdu aw saafara aan soo haynayoo ruux hadduu xanuunsaday oo xanuunkaa daraaddeed oo ay ku cuslaato salaadii habeennimo uu tukan jiray ajrigiisii oo dhan waa leeyahay ilaahay waa u qorayaa waxba kama dhimayo kol haddee caado iyo raatib ay u ahayd inuu salaadaa tukadaa ama haddaanay uba ahayn dee ajri uma socdee markaasoo dee waxaana weeyaan kollayna xanuunkii iyo waxyaalahaasi waa acdaartii takhfiifka iyo fudaydinta keenaysay ayay tahay oo waata aynu soo marray salaada nafteedii ruuxu hadduu dee taagnidi kari waayo inuu fadhi kuba tukanayo jiif kuba tukanayo waa tii aynu xalay soo hayneen haddaba bal ka tagii uu ka tegayay qiyaamkii habeennimo ruuxay raatibka u ahayd ruuxii marka horeba tukan jiray dee waa maradkan daraaddeed lilmariid xadaثna abu nucayma qaala xadaثna sufyaan can اlaswadi qaala samictu junduba yaquulu ishtaka الnabiyu slى اllahu عalayh wasalam falam yaqum laylaة aw laylatayni jundub ayaa wuxuu leeyahay aswadkan aswad ibnu qays inuu yahay baaba inoo dambaysay laakiin waxaan filaya way inoo wada horeeyeen waana nin taabiciya aswad ibnu qays sufyaankuna waa sufyaan thawri weeye jundub baa yidhi ishtaka uu xanuunsaday annabiyu nabigu salى اllahu عalayh wasalam falam yaqum uu kicin laylatan salaadii baanu habeen u kicin aw laylatayni laba habeen bal xadiidka dariiq labaad buu raaciyey xadiidka uun ama dee laba sababood ha kala lahaadeen kolley eh laakiinna waa xadiidkan jundub wada warinaye xadaثna mxamed ibnu kahiiri qaala akhbarana sufyaan can اlaswad bni qaysi can jundub bni cabdillaahi radi allahu canhu qaala anahu qaal ixtabasa uu dibdhacay jibriilu jibriil slى اllahu عalayh waslm clى الnabiyi slى اllahu عalayh waslm faqaalat imra'aة haweeney baa tidhi min qurayshin quraysh kaba mida abda'a waa makaa la joogaa kolley jundubna xadiidkaa horena waa makuun baabahe abda'a waa dib dhacay oo calayhi rasuulkay tilmaamaysaa shaydaanu shaydaankiisi dee waa jaar bay ahaayeen habeenkii markaa uu kaco qur-aanku uu aqriyayo iyo taas bay maqlayso dee waana xanuunkaasun kolley markaa in aanu kicin ama dee jibriilnaha kaba raagee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa xanuunsanayo ma kicin markaasay maqli weyday qur-aankii ay maqlaysay uu ku tukanayay habeenkii jaar bay ahaayeen haweeneydna waa haweeneydii dee xamaalatulxadab weeye umu jamiil la odhanaya alcawraaye abu sufyaanna ay walaalo ahaayeen abulahab qabay taasba weeyaan dee jaarna way ahaayeen waana dee reer cabdimualibba amaba ayaabay dee marka la eego odaygeed iyo jaanibkaas markaasay tidhi shaydaankiisiina waa taa kaafirada ahe shaydaankiisiibaa ka raago saasaan u maqli weynay dee qur-aankii u aqriyay ama umuurihii u aqriyaya fanasalat waxaa soo degtay waalduxaa walleyli idaa sajaa maa wadacaka rabuka wamaa qalaa suuraddan baa soo degtay xadiidkii hore kolley in yaroo kooban buu kaba soo qaaday rasuulka ilaahay inu xanuunsaday salawaatullaahi wasalaamu calayh duruqda xadiidkanna bal xanuunkaasi wuxuu ahaa kolley kumay iman oo taas laakiin xadiid tirmidi wariye oo aswadkan uu kaba wariyey ayaa waxaa dhacay rasuulka ilaahay isagoo la socdo oo meel goda ay kuba sugan yihiin ayaa far farihiisii kaba mid ahaabaa dhiigtay malaa dhagax buu ku dhuftay oo markaasuu hal anti ilaa isbacun damiitii wa fii sabiili illaahi maa laqiiti markaasuu wuxuu raaciyey waa abdaa calayhi jibriilo taasna way jirtay shikaayadaasi jibriillaba kadib dhaco macnaa markaa maxaa israacay un waa xadiidkan baan leenahay rasuulka ilaahay xanuunkiisu balyaanu dee taas haddii adigu xanuunkiisa kolley aan leenahay guud ahaan suu ahaa laynooma soo naqlin sabab arrinku u ahaa iyo isagoo markaa aan kicin malaa jibriilna aanu dee waxyi markaa cusub oo u keeno u yimi aanu jirin bal umuurahaasa ay ahaydoo markaa dee qoladii ay jaarka ahaayeen ee habeenkii dhawaaqiisa qur-aanka maqli jiray ayaan maqlin oo deetay naagtani ay saa tidhi abdaa calayhi shaydaanu fa nasalat waxaa soo degtay oo shaydaankii siatan waa ka tegayoo waa kaa uu ka dib dhacay waalduxaa walleyli idaa sajaa maa wadacaka rabuka wamaa qala kolley waa duxaa aimada tafsiirku waqtigan aan duxada u naqaano ee dee sadra nahaar iyo maalin barqadii way kuba fasireen iyo maalinta gelinkeeda hore qeyb kaba mida waduxaa maalinta dhammaanteedna way ku wada fasireen oo marka ay waduxaa maalintao dhan ku wada fasirayaan kolley waxaa keenay inay eegaan qariinadan kale waleylidaa saja habeenkii ayay muqaabil markaas tay qasamkay wada socdaanoo dee halkani waa habeenkii oo dhan tanna markaa annahaar kulluh way kuba fasireen dee kolley waa kaa isba iftiinka wada leh dee waqtigan duxadana waa laguma fasiray calaa kulli xaalin waa qasam ilaahay subxaana watacaala dhaaranayo ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa wax kaba mida ilaahayna subxaana watacaala makhluuqaadkiisa inuu ku dhaarto waa leeyahay inagu se dee ilaahay inan kuba dhaaranno uun dee asmaadiisa iyo sifaadkiisaas mooye wax kaloo inoo banaani ma jirto dhaarasha ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisa ku dhaaranayaana kolley waa baraarujin iyaga layskuma baraarujinayo waayo waa aayaad aayaadkii ilaahay kaba midee aada u muuqday ruuxii uba fiirsadaa dee ilaahay subxaana watacaala khaaliqooda ahaa ee san kaba dhigay ugu hanuunayay uu kuba garanayay oo markaa jaanibkaasna shaygan dee waxa weeyaan tashriifna waa uguma sugan yahay baraarujin layskuba baraarujinaya aayaddaasna qasamkii way kuba sugan tahay ilahay wuxuu waduuxa iyo waleyli idaa sajaa macnaha idaa adlama weeye markaa uu madoobaadee dhulkao dhanba madowgiisa uu daboolo ama idaa sajaa idaa sakan waaye leylun saajid marka habeenku xasildoo yahe dhaqdhaqaaqii waxba aanay jirina leylun saajin way dhahaanba oo markaa u xasilo oo ujeedadu wax kastaaba dee meeshood ma'wahoodii bay ku laabmeen dhaqdhaqaaq maba jiro waa kaasoo sanqadh iyo wax kastaaba way go-ayaanbeen waleyla idaa saja maa wadacaka kaamuu tegin rabuka wamaa qalaa ay wamaa qalaaka weeye kumaanaanu nacin inay saasay yidhaheen wadacahu rabuhu bay yidhaheen ama shaydaankiisaabay kaba cabireen been bal markaa maxay tahay rasuulka ilaahi isagoo xanuunsaday ayaanu habeen ama laba kicin weeye oo ruuxii xanuunsanayay dee waxa weeyaan iyadoo xataa salaadii faradka ahaydba xataa wuxuu kari waayay kaba dhacday oo kale tadna dee takfiifkaasi horta waa jira hadduu markaa xanuunsado uu xanuunkaa daraaddeed intuu kuba cuslaado uu la kari waayo ama ay kuba cuslaato u daayo ajrigeed iyo tawaabkeedii waa leeyahy saan soo sheegnay ruuxii marka horeba tani ay raatib u ahaydee bal la iman jireen baabu taxriidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay boorintiisa baabu bayaani taxriidi nabiyi sala allahu calayh wasalam boorintii rasuulka ilaahay dadka uu ku boorinayo calaa salaati leyl iyo salaada habeennimo uu ku boorinayay iyo wa nawaafili sunnayaashaba si guud min hayri iijaabin isagoon ku waajibinahayn oo dee salaadii habeennimo waajib maaha waa san sheekhuna taa inoo caddaynayo ruuxii waajibku ma aha salaadaha waajibku waa salaadaha shanta ahunba waajib inagu ah laakiin tan ajri badan baa inoogu sugan dembidhaaf baa inoogu sugan darajaad laynoo koryeela inooguba sugan bal markaasoo ajrigeedaa badan haddaba boorintii uu dadka ku dhiirinayu ku boorinaya rasuulka ilaahi salaada habeennimo ee sunnayaasha isagoon kuba waajibin taas buu baabkeeda yaal wadaraqa nebiyu tarjamaday kaba mid tahay laakiin xadiidku waa inoo soo socdaaye wadaraqa nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa u yimi habeennimo faadimata faadima kale duruq waa alityaanu leylan oo habeennimada marka haddii aad noqoto leylatan taas xataa awqaadda qaarkeed waaba laga maarmi kari lahayo dee duruq baaba ah imaatinka habeennimo laysu yimaado haddii laakiin leylatan inoo taalla imaatin mujaradan baaban kuba fasiranaynaayo uu yimi annabiyu sala allahu calayhi wasalam faadimata faadima iyo caliyan calayhim assalaamu leylatan lisalaati kolley waa se ii taalla calayhim assalaam baa ii taalla waxaa laga yaabaana dee inay idinkana idiin wada taalo nusqooyinkan u laabmayna kolley sharaxyadan haystay waa dee barhkood waa sharaxan iyo cumdat ulqaari cayni iyo irshaadu saari qustulaani oo kale iyaduna cibaaradani way ku taalay walow laba sharax oo kale ama waxa weeyaan kolley ibnu rajabna halkan waa naqsi badan baa ku sugan oo intana way kaba maqan tahayba waxaa kaloo jirta kolley birmaawikiisa iyo masaabiixuljaamici midna waqti umaan helin aan eego oon kuba laabmo oo sharaxyo kaloon hayo kitaabku leeyahay mutuuntii aan hayna bal mutuunta kuwii ugu dabcaday marka la eego ugu dabdisnaaye ugu idqaan badnaaye laga shaqeeye ugu tasxiix badnaa waa dabca la baxday adabca alamiiriya oo suldaankii cuhmaaniyiinta ee cabdilxamiid uu amray oo dee muddana lagaba shaqaynayay oo nusqo aada u shahiir ahayd oo dabdisnayd oo alyuniniya laba idhaa ayaa laga madbaceeyey waqtiyadaa hore dee waa boqol sanood hortee laakiin imankaa dib iyadii oo dee waxoodii laba ilaalinaya sideedii looba madbaceeyo daarulminhaaj iyo markaa dabca alamiiriya oo la arko waa dabcada ugu dee asaxsan bukhaari marka la eego dabacaadkiisa riwaayaadkiisana kala wada cadayso oo kale iyana iyada taas iyo dabcadan baytul afkaari dawliya waa dabacaadka matanka kaba hayo waa sidii ku wada sugnayd waxaa la arkaa dee inankada way noo wada sugan tahay calayhim asalaam laakiin waxaa jirta uun kolley waa laga yaabaa dee kitaabkeennan maaha fatxulbaari meelo kalena inay taasi dhacdo shawkani iyo sancaani iyo iyagana markay faatime iyo cali iyo calayhi salaam waa iskaga soo noqnoqotaa walaan odhan karno iyaga dee madhabkoodii hore ayaaba taas keenayay oo kaloo taas ay tahay kutub kala duwanna way dhacdaaye bal waxaan leenahay kolley arrinkani maaha wax dhow ee oo wax iska qadiima in la yidhaaho dee tan yaan odhaninba imika bukhaari ba laakiin waa dee lafdigii bukhaari ahaan imika laynoo soo naqliyey in laba yidhaaho cali oo kale marka la sheegaya ama faadimiyo qolooyinka ahlubeytka calayhim asalaam ibnu katiir baa tafsiirkiisa waxaan filaya suuratu axsaab oo kale ayaa wuxuu soo qaadaa inuu yidhaaho waxaa dee in badanoo masaakiinta qolooyinkan wax qoraa ama kutubta qoraa qaalib ka noqday inay cali oo kale marka ay sheegayaan ay yidhaahaan calayhi asalaam ama karama allahu wajahu ay yidhaahaan oo kale markaasaa wuxuu yidhaha waa ibnu katiir cibaaradiisii macnahaasi dee macno ahaan saxiixaba haba noqoto laakiin haddana dee arrinkan waxaa loola imanayaa takriim iyo tacdiim iyo tashriif markaa abubakar iyo cumar oo kale iyo cuhmaan iyo ayaabay iyagaba macnaha kol haddii tashriif iyo tacdiim loo imanayo kagaba awleysnaa radia allahu canhum ajmaciin oo bal matalan taas baa dee mudayn buu leeyahay bal adigu waxaan leenahay way kaba dhacday dad aan shiico ahayn dad ama zaydiye aan ahayn cibaaradani way ka dhacdhacday waana soo noqnoqotay ama kutubtan haba noqoto ama keyrkood haba noqoto laakiin markii dambe maxay taasi shicaar uba noqotay dee dadka ama shiicada ayay shicaar uba noqotayoo inadoon egin macno ahaan lafdigan calayhi salaam walow dee kolley imaam nawiya adkaarkii ay ku leeyihiin marka ruuxii calayka asalaam waa la odhanaya khidaab markay noqoto laakiin markay qaybo noqoto calayhi salaam oo kale shicaar waxay u noqotay ambiyadii iyo qaybada marka ay tahay damiir ay tahay shacar bay unoqotaa markaa kole hadday taa tahay qolooyinkan kalena ay dee iyagii caadaysteen oo iyaga shacaarkoodii noqotay ee kolley in layska ilaaliyo oo dee taas radia allahu canhu baaba kaba weyne lagu gaaftoomo ayaaba mudan cibaaradan karama allahu wajahuna dee kutub kala duwan way soo noqotaa bal ibnu katiir halkaa uu kusoo naqliyaa kolley imaam safarini la idhaaho kolley waxaan filaya aimada xanaabilada nin mashhuura waxaa kutubtiisa ka mida kitaab khidaa lalbaab la idhaayo aadaabta iyo waxyaalaha manduumo dee markaa uu sharxay weeye kolley sharaxa iskaba fiican oo mudan ayaa dee markuu soo naqliya hadalka ibnu kaiir laakiin waa kolley waxaan ujeedaa waxaan filaya wuxuu ujeeda in cibaaradan karama allahu waje ayuu leeyahy qad shaaca dalika fi duruusi waalasmaaci wadaac oo arrinkaasi wax faafay buu noqday duruus markay noqoto waa sadaradii iyo dhegihiiba waa ku faafay oo kale bal markaas waxaanay ashkaati uu kaba soo naqliyo sheekh isagoo kaba soo naqlinaya waxaa karama llahu wajhu loo yidhi oo kale wa annahu lam yasud lisanamin qad inaanu isagu dee waa kaa gurigii rasuulkuu joogay isagoo yar oo qablalbuluuqa baabuu islaamay inaanu sananba u suujidino markaa taasay yidhaaheenoo markaasa waa ictiraad ahaan ibnu kaiire markaa marka macnaha la eego wax bacsiga ku sugani karama allahu wajahu in la yidhaaho ma jirta laakiin waxaan leenahay karama allahu wajahu waxaa ka mudan radia allahu canhu ka weynba ridaha ilaahay waridwaanu min allahi akbar iyo takriim weji ee wax la isbaaldhiga maaho bal waxaan leenahay tan baaba kasii sharaf badan laakiin cibaaradan calayhim waa taas waa cibaaro in sobayar noqnoqoto kolleyna haddaba leylatan lisalaati habeen buu waa u yimi salaad daraaddeed salaadda ugu imaana waxay tahay waa salaatuleyl halkan muxuu soo qaatay waa taxriidkii bay kaba mid tahay iyadoo dee ay bal matalan waa kaasuu dabari kaba cabiro raximahu llahu tacaala in haddaan fadliga dee salaadan habeennimo oo weyni jireen rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inantiisii iyo dee cali oo zawjkeedii ahaa waqti ilaahay dadka uga yeelay sakan iyo xasilooni hurdada kama kiciyeen oo kacoo maxaa u tukan weydeen maba yidhaaheen bal markaas muxuu waqtiga caynkaasa ee ilaahayba sakan dadka ugaba yeelay oo gurigoodii joogo uu yimi oo uu kiciyo waa fadiiladan weynaa ay leedahay salaada habeennimo si ay u helaanba taasoo raaxadan iyo sukuunkan ee waxa weeyaan tadaa ka mudan kaba awaleysano taasi uguba yimi oo markaa taasi maxay tahay imaatinkani waa kan uu rasuulkii leeya alaa tusalliyaani waa taxriidkii dee fadligiina way inoo tilmaamaysa ay salaada habeennimo lahayd wey xadaثna بن mqاtل qال xadaثna cbdاللahi qال أخbarna mcmr عan الزhري عan hindi bnt الxاariث عan أmi سلمةa رadي الله عanهa rijaashu saan sheegayo caawa waa dad aynu soo wada marin mxamedna waa ina muqatil cabdالlahina waa ina mubaarak weeye xadiidkana kitaab اimaan ayaan kuba soo maray oo me kitaab اcilmi can أmi سلمةa رadي الله عanهa النabiya slى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi istayqada leylaة habeen buu toosay faqaala wuxuu ihi subxaana allah habeen intuu hurdadii ka kacay ayuu waa tacajub buu ula yimi iyo layaab uu wax la yaabay oo maada unsila maxaa la dejiyey alleylata habeenkan oo min alfitnati fitna macnaa badanaa fitanta la soo dejiyey habeenkan maada unzila maxaa la dejiyey iyadna min alkhazaaina xadiidka hore inuu soo marray bal waxaa la arkaa mar wax ka badan baan soo marray sharax waa inoo horeeyey ee khazaa-in iyo waxyaalahaas waa amwaashan iyaduba dee asbaab iyo dee kunuustii iyo waxyaalihii dadka loo furayey dabadiba loo furay ee dee iyaduna kolkol dee asbaab fitnaba noqonaysa man yuuqidiyaa toosinaya waa halkan taxriirkii sawaaxib alxujuraati aqalada waa aqaladiisii waa dumarkiisii dumarkan leh yaa kicinaya maxay maxay taas loo kicinayaa oo dee uu rasuulka ilaahay doonaya in loo kiciyo wa xataa yusalliina weeye waa taxriidkii salaan si ay u kacaan salaada habeennimo iyadaa fitanta lagaga badbaadayaa iyo waxyaalaha soo degay ee si ay u tukadaan weeyaan yaa ruba kaasiyati badanaatu iyadu waxwan fi dunyaa adduunyada dhar gashan oo caariyatin fi laakhira aakhira qaawan weeyaan oo dee waxa weye markay camal saalix iyo iimaan lagaba waayay iyadu taas naarna gashay taasba qaawan adduunya see mara xidhan waabay badan tahay bal aduu markaa kicintan uu dumarkii yidhi hala kiciyo si ay u tukadaan waa taxariidkii salaada habeennimo xadiidkuna waa inoo horreeya adhe xadaثna abulymani qaal ahbarana شhucayb can الzuhriyi qaal ahbaranii caliy bnu xusayni ana xuseyn bna aliyi abarahu ana caliya bna abi aalibin ahbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam cali bn xuseyn waa imaamkii zayn اlcaabidiin weeye xuseyn ibnu calina waa saxaabigii jaliilka sibt ee xuseyn ibn cali bn abi aalib taas weeye sanadkan markay noqotay aلzuhri can cali bni xusein can xuseyn ibni cali can cali bni abi aalibna asaaniidda culimmadu koy kuma tiriyeen in min asax ilasaniid asaaniidda kuwa ugu sixada badan ayuu kaba mid yahay bal dee marka la eegana marka la eego taraajimta ku soo aroortayna siduu kaba cabiraya xaafid halkan wa min ashrafi taraajim alwaaridati fii man rawaa can abihi can jaddi taraajimta iyadna kuba timi dadkan aabba iyo awow dee inankii iyo aabiyo awowga ay wax kala wariyaan waa taraajib dee waxoogaaya taasna kuwa ugu sharaf badan ee ugu qiimo badan ayaabuu kaba mid yahay sanadkan hayna haddaba muxuu yihi ana caliya bna abi aalibin ahbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa daraqahu u yimi cali buu habeennimo wa faatimata faatima waxay ku cadfan tahay damiirkan dee mafcuulkaa daraqahu kaas isaga iyo faatima bint nabiyi calayhi الsalaam imaka halkan waa rasuulka ilaahinu leylatan habeen faqaala wuxuu yihi alaa tusaliyaani maydaan tukanahayn faqultu waxaa ihi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow anfusunaa biyadillaahi nafaha iyagu gacanta ilaahay bay ku sugan yihiin faidaa shaa hadduu doono an yabcahanaa inuu nakiciyuuna toosiyo bacahanaa waa nakicinaya bal waa hadal cali bnu abi aalib yidhi oo bal matalan taas rasuulka ilaahayna hadalkan kolley iyo umuurtan dee muu jeclaysano waa kan kaba laabmay jawaab dambana muusin waxaanay halkan yidhaahaan raximahum ada culimmadu raxmatullaahi calayhim xadiidku waxaaba dee ugu sugan manqabo weyn cali baa ugu sugan oo xagga arrinkan ah inay dee wax ugu yar sugnaayeen oo dee la odhan lahaa sani may habboonayn oo inuu rasuulka ilaahay taa ugu jawaabaa may habboonayn laba odhan lahaa muu qarin waa kaa sheegay isagoo horraysiinayo ka horraysiinaya maslaxata nashri lcilmi wa tabliiqi inuu arrintan dee kolko la odhan lahaa muxuu sidaa u yidhi miyaa laga dee arrinkuma habboonayn la odhan lahaa tii ma qarin ee waa kan ka horraysiiyey arrinka caynkaasa iyo inuu bal jaanibkaa yar dhowro cilmiga faafintiisa iyo maslaxada kuba sugan oo kolley waa manqabo caliguba sugan laakiin hadalka mu yihi yaa rasuulallah anfusuna biyadillaah fa idaa shaa an yabcahanaa bacahanaa fansarafa rasuulka ilaahay baa laabmay noqday xiina qultu lidaalika markan hadalkaa idhi walam yarjic ilaya shayan waxba imuu soo celin oo imuu jawaab inuu ka aamusay waayo uma samictu waan maqlay walxaal huwa muwallin isagoo jeedsaday oo dee iska noqday xaggii gurigiisii ku noqday ayaan maqlay walxaal huwa muwallin oo yadribu uu garaacaya fakidahu bowladiisiiu gacantiisa ku garaacaya waa tacajub ahaan hadalkan jawaabtan uu ku jawaabay cali walxalwa yaquulu uu leeyay wakaana alinsaanu akara shayin jadala dee insaankii insaan gaal ma khaasaba maaha rasuulka ilahi soo usoo qaatay waa caamba oo gaalkii un khaaskuma aha ee waa kan insaanku wuxuu noqday sheeka ugu badan xagga dood iyo muran iyo taasoo kale ayuu noqday baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aayadda isagoo aqrinaya ayuu laabmay calaa kulli xaalin xadiid taxriidkii waana kii qeyba xadiidka kaba midaba tarjamada kusoo daray sheekhu oo taas halkaa laftiga aan ku yar joogsanay marka maxaa inooguba sugan boorintii aada laysugu boorinayay salaada habeennimo waayo si aan dabari kaba soo naqlinay haddii aanay fadligeedu weyneyn oonay dee taxriidka caynkaasa mudan oo fadligaa weyne salaada habeennimo ay leedahay aanu jirin waqtiga caynkaasoo habeen oo la hurdo weliba ay gurigoodii joogaan dee muukiciyan hurdadoodii ka muukiciyanaya raaxadoodii iyo waqtigaa ilaahay sakan kaba yeelay ee waa fadliga ee taxriid iyaga iyo keyrkoodna waa uguba sugan yahay xadaثna cbdاللahi بن yuسuف qال أخbarna malik عan iبn شhihab عan curwaةa عan caiشhaةa radي الlah عanha qaalat anaha qaalat caiشha waxay tidhi in kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahi wuxuu ahaa intu waa ti mkafafa min الthaqiila asalku inahu buu ahaa markii la takfiifiyey ayaa dee waxa weeyaan kolley damiirkiina waa kan iskaba dhace laakiin markaa halkan dee ismigeedii damiiru shani unbuu noqonaya waa markaas in waa taa mukhafaf min athaqiila laabtan la yadacuna waa tan faariqada ee inta naafiyada iyo inta almukhafafa min athaqiila kala saarta ee lagu kala sooco taas baabay tahay laamtani waa laamtii faariqada ahayd in kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam la yadacu mid ka taga alcamala camal walxaal huwa yuxibu isagoo jecel an yacmala bihi inuu ka camal falo khashyata an yacmala bihi nnaas isagoo ka cabsanaya dadku inay ku camal falaan fayufradu calayhim lagu farad yeelo markaas oo rasuulka ilaahi baa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh acmaasha qaarkood ayaa wuxuu dooni jiray isagoo jecel inuu sameeyo oo doonaya ayuu iska dayn jiray waa isagoo ka cabsanaya dadkii in lagu farad yeelo bal matalan taas laguma farad yeelo taas bay tidhi caaisha kolley xadiidna way noo soo socdaa wamaa sabaxa muu tukan rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam subxata duxaa qad sunnahan duxada ama salaada duxada ma tukan aslan ma tukan bay leedahay caaisha rasuulkii ilaahay oo waxay koo mid ahaa acmaashaa uu jeclaa inuu laba yimaado laakiin uu isaga daayey isagoo ka baqanaya dadkii in lagu farad yeelo hadhow ay culaysyagii kuba yimaado wa inii anigu la usabixa laakiin waan tukadaa bal xadiidka intiisa hore unbaaban dee maqsuudkii inooguba sugan yahay ama wamaa sabaxa rasuulu llahi subxata duxaa qad wainii la usabixa baabba inooguba imanaysaa insha allah inagama dheeraanayso tarjamo gaara inooguba imanaysaa markaasaan ogaan doonaa caaisha waa tan meesha ka saartayba rasuulka ilaahay duxo inuu tukadaye arrinku mataasaa mise waa calaa xasbi cilmihaa oo rasuulka ilaahay duxo waa tukaday bal taas walow dee axaadiisu ay badan tahay tarkiibkeeda iyo fadligeeda iyo kuba yimi bal markaa rasuulka ilaahayna wuxuu kaba tukaday dee waana tii aynu soo marray habeen dhoweyd isagoo ibnu abi layla lahaa cid ii sheegtay oo inuu rasuulka ilaahay inuu duxo tukaday aan matalan may jirinan umuhani ahayn taasna bal baabkeeda ay noo dambeeyo duxada guud ahaanba way noo dambaysaa caaishana intii ay kaba tukanaysa iyo waxyaalaha kuba tacalluqsanaa way noo dambeeyaan laakiin halkan maxaa jiray jaanib in wuxuu raaciya taxriidkii min gayri iijaabin isagoon ku waajibin ayuu raaciya taxriidka markii horeba dee tarjamada uu dhigtay markaa in axaadiidta horta si guud waxaan kaba qaadanaya inaanay waajib ahayn waxyaalahan salaadii habeennimo inaanay waajib ahaynba taxriidkuna halkan cibaaradan ay kaba cabirtay layadacu lcamala wahuwa yuxibu an yacmala bih dee kol haddii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu jecel yahay waxa uu jecel yahay meeshii maxaa ka imanaya ka laasimsanaya walow waxna ay noo dambeeyaan taxriidkii iyo boorintii dadka laguma boorinayay halkaas way kaba laasimaysaa ee laakiin maxaa jirtay taxriid waa iman lahaaye arrinkan kalea ka hor yimi oo ah waxaanu ka baqanayo rasuulka ilaahi in laguma farad yeelo ah oo bal matalan taxriidkiina qaybo waa inooguma suganaysa xadiidka hore halkanna inaan dee arrintu aanay waajib ahaydna way inooguma sugan tahay jacaylkan uu jeclaana kolley taxriid buu keenayey laasimsanaye laakiin maxaa caariday dee waxaan rasuulka ilaahi kaba baqdo ah in laguma farad yeelo dadkii bal xadiid kale ayuu baabka kusoo dhammaynayaa waana xadiid marar aan soo maray mar iyo laba toona may ahayn xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana maliku can ibni shihaabi can curwata bni الزubayri can caaishaةa umi اlmuؤminiina radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam salaa data leylati fi lmasjidi fasalaa bisalaatihi naasu kolley salaad dhexdeed baynu kuba soo maray xadiidka walow in umuurahan dee iyo ramadaan iyo salaada uu tukaday iyo ay inoo dambayso haddii alla yidhaaho dee saa daraaddeed uu usoo celin doono ima rasuulka ilaahay habeen buu masjidka ku tukaday masjidka ayuu kuba tukaday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa sallaa bisalaati naas kolay lafti aan horreey inoo horreeyey fii beytihi baabay ahayd oo adigu maa fii xujratii baa fii beyti mayn xujradiiso laakiin taasaan riwaayad ka dambeeyey oon kuba soo aragnay rasuulka ilaahay markaa uu ictikaafsan yahay in dee caw waxa weeyaan habeenkii loo xidi jiray oo uu markaasi uu bal halkaa ugu tukado markaas waa masjidku ku ictikaafsan yahay maalintiina waa la kala bixin jiray oo u kuba fadhiisan jiray waana xadiidka aynu dee alfaadihiisa qaarkood horta saddex meeloodii aan soo aragnay dee meelo kalena way inoo dambeeyaane rasuulka ilaahay fasalla bisalaatihi naasun masjidku ku tukado halkaa xujradaa hore waa masjidkunbay ahayd ee xujrada waxaa loo waday wixii uu rasuulka ilaahay see soo dayranayay ee cawda ahayd ee loo soo xidhayay loo soo dadbayay taas baabay ahayd xujradaa horeynu soo marayno waa halkan waa masjidka un uma sallaa waa tukaday dad baa markaa la tukaday intay arkeen rasuulka ilaahu tukanaya uma sallaa waa tukaday min alqaabilati waa habeenkii habeenkaa ku xigay fa kaura annaasu dadkiibaa batay waa laysu sheegay uma ijtamacuu way soo urureen dadkii min aleylati haaliati habeenkii saddexaad aw araabicati habeenkii afraad ayay soo urureen kolleyna laftiga shakigu waa yimi se riwaayaadkaa badhna shakiga inoogu sugnaa riwaayaadka aan soo marray mid ka midana waxaa kuba sugnayd habeenkii afraad inay arrintani dhacday aymo kalena waatay soo saareenoo macnaha habeenkii hore iyo kii labaad iyo kii saddexaadba rasuulka ilaahay waa tukaday dadna way la tukadeen habeenkii afraad waxay noqotay masjidkiiba inuu buuxsamo oo uu dadkiiba qaadi waayo taas bay habeenkii afraadna noqotay markaa muu soo bixinba waa kan falam yakhruj muu soo bixin ilayhim rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam dadka qaar baa uu qaatay inuu seexday barhkood baa tanaxnuxiyo waxyaale laba yimi xataa waxay soo naqliyaan riwaayadka qaarkood barhkood intay quruurixii masjidka qaaday inay saa ugu yar saydheen meeshii oo kale oo isleeyihin bal baraarujiyo oo dee rasuulkii waa seexday oo kale waana ogaayo muu seexane falama asbaxa qaala wuxuu yidhi qad ra-aytu waan arkay alladii kii sanactum aa samayseen waan arkay walam yamnacnii iima diidin min alkhuruuji ilaykum inaan idinka idiin soo baxay iima diidin ilaa anii khashitu inaan ka cabsaday un mooye an tufrada calaykum in laydinku farad yeelo wadalika fii ramadaana arrinkana ramadaan buu ahaa bal markaa waxa ii diiday un waxaan ka baqday dee in ama taraawiixdaa ramadaanba laydinku farad yeelo ama salaada habeennimo iyo jamaacadeedaba laydinku farad yeelo hadhowna aad kari weydaan oo halkaa dhibi ay idinkaba timaado iyo waajib aad ka tagteen idinkaba yimaado iyo mashaqo ee aqaladiina iskagaba tukada kolle xadiidka waa sidaan soo sheegaya waan soo marmaray marar kalena wuu inoo iman doonaa bal markaasna dee rasuulka ilaahina wuxuu u sii wadi waayey taas markii dambe saxaabadii ay aamin ka noqdeen in la farad yeelo inay waxyigii rasuulka ilaahi markuu dhintay dabadeedba waa go-aye waa kaa cumar dadka isu geeya sa inoo dambaysa ee markaa ay noqotay dee ilaa salaada ilaa maantaba muslimiintu ay tukadaan ay waqtigaas walow rasuulka ilaahay bilaabay laakiin dee jamacan la oogaya masaajidii lagu oogaya waqtiga uu kaba bilaabmay wallah subxana wa tacala aclam